asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta waana xubinta murtida maanta ee aalaaba halkan uu ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubintan murtida maantana idamka e b waa xubin khusaysa arrimaheennii silsiladaha ahaa ama arrimaheennii taxanalyaalka ahaa ee haddii eebba idmaayo sida tusbaxa oo kaleento ama kuusha ama qurquraha oo kaleento isugu taxna waana xubin ka mid a xubnaha afka hooyo ee soo jiidashada weyn leh waana haddii eebba idmahayo mid aanu kolba dadweynaha afkan aan ku hadlayno ku hadlaa uga soo qabanno afka hooyo si joogta ayna ugala socdaan halkan iyaga oo wakhti u hela waa intii wakhti u hesha intii wakhti u weydana ay ka daabacan karto bogogga idaacaddu ay leedahay oo ay ka raadsan karaan xubintan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi idamka eebe aan dhahaynaa waxaa la yidhi rag labo la sii midna dayn waa rag labo la sii midna dayn waayey kii rag ahaa labo waa la siiyey midna waaba dayn waayey waa arrin labana isku nooc tahay oo fal la fuliyey oo wanaaggiisii wata tahay miduna ay tahay mid aan loo baahnayn oo ku ladhan waxaa la yidhi kii rag ahaa laba la sii midna wuuba dayn waayey waxaa la yidhi rag gabdho la sii garabna loogu dar waa rag gabdha la sii garabna loogu dar labadaa waa la siiyey kii ragaha gardarrose dayn waaye laakiin xubinta gardarro la dhaho rag waa dayn waayey weeye waxaa la yidhi rag gabdhaa la siiyey garabna waa loogu daray oo waa loo hiiliyey oo si kasta noloshoo dhanba waa laga caawiyey kii rag ahaa iyadoo ay sidaa tahay oo gabdharo la siiyey oo jacaylkiisii iyo qoysaskiisii iyo hoyashadiisii iyo heerihiisii loo agaasimay haddana garab loogu daray oo shaqo loogu daray caawin loogu daray tala loogu daray tilmaan loogu daray xoologoyn loogu daray kaala loogu daray waxaasoo dhan kii rag ahaa haddana mid buu dayn waayey oo wuxuu dayn waayey inuu gardaroodo waxaan u malaynayaa xubintani inay tahay mid biyo kama dhibcaan ah oo aynu isla arkayno oo la dhahayo maalin walba aad maqlayso nin ninkii hebel saasa loo galo saasa loo wanaajiye maxaa waxaanu gardarra ku wata ama wuxuu khaladaadkan u samaynaya gardarra marka lagu leeyahay waa khalad aan loo baahnayn oo aad samaysay waxaa la yidhi kii rag ahaa laba la sii halse dayn waa gabdha la sii kii rag ahaa garabna loogu dar kii rag ahaa gardarrase dayn waayey waa saddex isku ladhan waa mahmaa saddexleey ah oo labo ay isku ujeeddo tahay kala duwan midna ay tahay dhinaca galbeed ee qorraxdu u dhacdo oo ay labadii hore aad iyo aad uga fog tahay kii rag ahaa gabdho la sii garabna loogu dar gardarrase dayn waayey waa dayn waaye tii gardarra ahayd middaa iyadiihi inaan cididoodi ka qabin ayaan u malaynaya rag badan baa gabdho lagu daraa haddana waa furan intay weliba gabdhaha dilaan qaarkood qaar baaba ceejiyaba kuwaa laba ilmood ka dhaloo fura waa gardarro gabadh baa la sii waa lagu wanaajiyey haddana waxaan gabadha qabanin ayay ku samaynayaan sidoo kale waa gardarro taasi sidoo kaleenta garab baa loogu daray waa la hagaajiyey guryaha loogu dhisay waa la dhaqaaleeyey shaqaa la siiyey waa lagu maalgeliyey waa lagu waxeeyey haddana wixii oo dhan gees buu la marhaya waa gardarro kale sideedabana guud ahaanba gardarradiiba dayn waayey oo hadduu doono in yaroo ciidana markuu helo wuuba duulahayaayoo qolo kaleento ayuu leeyahay cagta ayaan soo marinaya waa iyaduna waa gardarro kale oo dhibkeeda oo aad iyo aad u weyn wadata saddexdaasi marka laba waa isku ujeedo oo waa arrin ragga loo sameeyey midna waa midda uu dayn waayey isagu mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa weeye rag lama maleeyo rag lama maleeyo rag lama maleeyo ujeedadeedu waxaa weeye ha qiyaasan kii rag ahaa inuu daciif yahay ama gees yahay ama fula yahay ama uu maarata bakhayl yahay ama uu sidan yahay ha qiyaasan adigu markaad barato wax kaaga soo baxa ku dhaqan weeye ujeeddadu